bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal idinlahaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa shan iyo tobanka bisha toddobaad laba kun iyo labaatan kusoo dhowaada qodobada warka habeennimo ee markab leh ugu duurka roon gudoomiyaha golaha shacabka oo sheegay inaysan jirin meel ay ku qoran tahay in la gelayo doorasho dadban isagoo sidoo kale ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay shirka dhuusamareeb xildhibaan cabdi cali oo ka tirsan baarlamaanka oo isaguna ka hadlay shirka dhuusamareeb xildhibaan dalxaweedeen u jeediyey xildhibaanadii ka qayb galay shirka magaalada dhuusamareeb madaxweynihii hore ee maamulka puntland oo aas qaran loogu sameeyey magaalada garowe maraykanka oo ka hadlay diyaaraddii shalay kusoo dhacday beledweyn dood cilmiyeed ku saabsan doorashada soomaaliya oo lagu qabtay magaalada dhuusamareeb wararka dibadda ee markableyna waxaa ka mid noqonaya caawa khatar oo ku guulaysatay dacwad ka socotay maxkamadda i c g iyo etoobiya oo sheegtay in ay bilowbayso biyo-xireenka lagu muransan yahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan warka fiidnimo ee reediyo markabley dhegaystayaal u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan warbal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhegayso idaacadda markabley wayna kaa haddaba
mar kale kula wacan dhegaystayaal habeen wanaagsan kusoo dhowaada warkii oo fidsan oo idinla socodsiiya anigoo khadar ah magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan doorashada dalka laba kun ee soomaaliya cilmiyeedka oo diiradda lagu saarayay caqabadaha ku horgudban doorashada oo ay soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista iyo kaabidda aadanaha oo kaashanaysa machadka iza ayaa maanta waxaa lagu qabtay xarunta maamulka galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool maamulka galmudug iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka qaar kuwaasi oo iyaguna xarunta ku bogaadiyey qabashada doodaha lagaga hadlayo arrimaha doorashada doctore saluul ibraahim salaad oo ah aasaasaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ayaa waxa ay ka warbixisay shaqada xarunta iyo sida ay u soo agaasimeen dooda maanta hay-addu waxay u taagan tahay inay hormariso ama maxay idhahday cilmi baaris oo aanan dhinac jiirsanin ay maxay ahayd ku samayso hay-addu waxaan bilownay barnaamijkaaniti doorashooyinka looga hadlaayo sanadkan markii lockdownkii xoogaa yaro naga khafiifay oo aan sharciyadii dowladda markaan eegnay afartan qofood ku dhawaad markaan isu keeni karna ayaan bilownay si aan wacyigelintii iyo xogtii ku saabsan ee doorashada aan u aruurino laba barnaamijoo hore ayaa jira oo aan horey u qabanay waxaana ku qabanay gobolka banaadir midkii hore waxaan kaga hadlaynay covid nineteen saameyn ma ku yeelan karaa doorashada soomaaliya mase ma ku yeelan karo waxbaa laga yiri sanataradii iyo xildhibaanadii markaasuu joogayna aragtidoodii iyo ka qaybgalayaashii iyo dadkii komishoneerka loo dhiibayba aragti ay iisoo gudbiyeen ayadoo aanan dhinacna loo aadinin ayay yaalaan waxaan ku xijinay haddana maxay aheeday challengeska horyaala doorashada waxaan qabanay isla bishaaniti julaay labadeedii ilaa afarteedii waxaan ku qabanay gobolka banaadir maanta waxaan joognaa galmudug aaday farxad iigu tahay inaan joogo galmudug barnaamijka marka waa saan sheegnay waa research bible aan rabnaa inaan ka sameyno waxaan rabaa qof walba isagoo xora inuu hadlo waxaan rabaa qof walba isagoo maxay aheeday soomaaliya la rabaa in la badbaadiyo id hadaad tahay mucaarad iyo haddaad maxaafad tahayba halkan waa u simantahay waa lawawaa ni wada keenayaa discussion aa wada galaysaan si maxayda positive aana loo wada hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijka marka kinkankii ka horeeyey waxaa noo soo baxay guruubyadii kala duwanaaya bulshada markaan wareysanay iyo barnaamijkii aan qabanayba horta xogta waa in laga aruuriyo aslan dadka gobolada jooga dadka xamar jooga kama yara soo waa in dadka goboladii la gaarsiiye waaye galmudug aan ka bilaawnay degmo walba oo gobolka soomaaliya ah gobol walbana inay gaarta ayaan rajeynaya xogtaaniti dhinaca kale wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqiih caasho deeriye geelle oo u dhadhaqaaqda arrimaha xuquuqul insaanka wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeelle ifraax faarax aadan oo bulshada rayidka ka socota iyo xildhibaan saadaq oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa iyaguna ka aragti dhiibtay madasha dooda maanta waxaana ay ka hadleen ra'yigooda ku haddan doorashada dalka wakhtiga waa kooban yahay walwal badanaana wuxuu ka jiraa moodalkii iyo meeshii la aadi lahaa dhallinyaro haddaan hore noo fiican tahay doorasho inaan aadno
muhiimadduna waxay tahay inaan mar kale iyo mar kale iyo mar kale u mahad celiyo hay-adda cilmibaarista xaruntaha cilmibaarista kulley waxaan u malaynayaa in dhallinyaradu markaan xilligeedii la joogo ee, tusaale ahaan ee, golaha wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug boqolkiiba toddobaatan iyo shan boqolkiiba siddeetan waa dhallinyaro hal qofoo waayeela kuma jiro inuu challengeskaas horena loo tilmaamay muuqdana kala aragti duwanaanshihii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dowladda federaalkana ay halkan isugu imaanayaan in challengegaas challengeskaas inta la awdo doorasho dadka soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin oo maslaxadda guudi ay ku jirto oo maaragtay suurtagala waxaa kaloo gaar noo ahaa arrimo la yidhahda kootada haweenka kootada haweenkana waa nalaka xumeeyey walaalayaal haweenku waa ogtihiin waa midda geesiga dhashay waa midda dhakhtarka dhashay waa midda madaxweynayaashaan talinaya dhashay waa midda waxbaratay oo la mida intaasoo dhan waxay xaq u leedahay inay dalka taladiisa ka qayb gasho waxaan u malaynayaa one man one vote iyo shacabku inay wax wada doorto waa waxaan u wada baahannahay laakiin broseskaas in la gaaro laftigiisa ayaa wakhti u baahan annaga ka baarlamaan ahaan in la gaaro waa waa go'aansannay waana ka shaqayn waayo sharciyadiina la ka sugaya waa dhammaystirnay waxaa la rabo in ay fuliyaan waa xukuumadaha dalka ka jira hadday federaal yihiin iyo hadday members yihiin qaybihii rasmiga ahay way ka shaqaynayaan hadda wayna ku howlan yihiin qaybihiinna kala duwanna inaad ka shaqaysaan oo shaqo fiican la geliyo Een, eh, waxyaabaha aan isleeyahay hadda way ku noqon karaan oo ugu waaweyn ee doorashada challenges ku noqon karo waxaa ka mid a in la leeyahay labaatan sano kadib weli lama gaari karo doorasho qof iyo cod ah oo ayada laftirkeedu challenge ah oo dadku ay u diyaarsanaayeen wakhtigan inay ka gudbaan qaangaarka markay gaareen in laga gudbi karo waa challenge-ga hadda laga yaabo inuu kan ugu weyn een hor yaallo uu yahay ee sida looga gudbi karo ama looga xeeladaysan karana ay nooga baahan tahay een fursad ay nooga baahan tahay iyo inaan aad uga shaqayno oo nu howlgalno gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu kasoo horjeestay qodobo ka mida warmurtiyeed laga soo saaray shirkii wadatashiga wejigiisii hore ee magaalada dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka kaasi oo la xidhiidhay nooca doorasho ee dalka ka dhici karta gudoomiye mursal ayaa tilmaamay in madaxda maamul goboleedyadu dalka aysan go-aan ka qaadan karin nooca doorasho ee dalka ka dhici kara isagoo sheegay in arrinkaasi ay tahay shaqo u taalla baarlamanka dalkana iyagu ay go-aan leeyihiin waxaa sidoo kale carabka uu ku adkeeyey gudoomiye mursal in marnabo aan la aqbali doonin in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban wakhtigan maadaama sharcigii doorashooyinka iyo baarlamanka dalku horay ay u ansixiyeen uu dhigayo in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda sida uu tilmaamay gudoomiyaha baarlamanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal waxaad dareemi kartaan hadda wakhtigu ugu dambeeyey kii odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqaynaya guddiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa layidhi dembi baad gasheen waana laydinka cafiyey doorasho dadban haddaan aadno waxa la filan karay dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kaleo ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban la aadayay waddankan doorasho waddankan sharci doorasho ma lahayn waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho daddan in la aadayo ma jirto qodobka kaleoo aan rabno in aan isxasuusinno haykal dowladeeda dhisan baarlamanka waa golihii sharcidejinta ama baarlamanka waa sharcidejin qodobka afartaniyo toddobaad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la maraayo inaan annaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha Een, shaqo badan aan soo qabannay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaanu ku hayno oo ah wax ka bedelidda ee sharciga axsaabta siyaasadeed hal qodob aan rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinka iyo gobollada soomaaliya codayn karo run aan idiin sheegaa maanta waxaan idiin sheegayaa magaalada muqdisho haddii la yidhahdo doorashaa dhacaysa xiise weynay u qabaan doorashaa dhacaysa in la yidhaahdo tirada meel yani dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa waxaan rabnaa marka en, ah, maskaxda aan gelino eh, dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku soconno aadan u mahadsantahay taytalka dowladda waa la yaqaanaa kala sarraynta kala sarraynta hay-adaha dowladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka ku xiga marka saaxiibka annaga danihiisu u aaday waxaan kaloo weliba een, ah, eh, aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa dowladnimadu waxay ku dhisan tahay brotocool mar walba brotokoolkiina inaad ilaalisaan kuma qasbanid meel walba inaad fadhiisatid kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamanka meel munaasab aan ahayn brotokool aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay nugu tahay waxaan leenahay een, ah, waa ku celinaynaa annaga nama matala waa mahadsantiin
isla wararka baarlamaanka soomaaliya ku saabsan ayaan ku jirnay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu eedeeyey xildhibaanada qaar ee ka qayb galay shirka maamul goboleedyada ay ku yeelanayeen magaalada dhuusamareeb xildhibaan dalxa ayaa sheegay in aysan jirin xildhibaano qaar kuwaasi oo fasax u haysta ka qaybgalka shirka isagoo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal ku booriyey wax ka qabashada arrimaha la xiriira jebinta shuruucda u taalla xeer hoosaadyada baarlamaanka soomaaliya waxaan maqli jiray weliimada marka la qabto dadna casumaaday ku tagaan invitationa loo keenaa awhawil baa maanta ama ziyaare xataa hadduu qabo ama hadduu duco qabo ama hadduu weliimo qabo sidaasaa lagu tagaa dadna ayagoo aan la wicinay tagaan dadka meesha ay iska tagaan ayagoo la wicin annaga dadka reer banaadirka waxay yidhahdaan kaluundi kaluundi ninkaasina kaluundi waa yidhahdaan ninkaas kaluundi waxaa la yidhahdaa ninka aan sabta laga wicin asiga iska taga xataa si sharafle looma maamulo korkiisaa suxuunta lala marmaraa sababtoo aan in la wacay ma aha makasya marka sabar badanaa looga baahan yahay marka xildhibaanayaalow annaga guddoomiye ku-xigeenka hadda keligiis eedayn maayee annagoo dhan baa waxaa naga buuxa kaluundiyaal siyaasadeed magartay horta aan iska dayna kaluundinimada guddoomiyaha meesha uu ka hadlay meel adiga aad ka leedahay horay haddii gadaal lagu geeyo ya wax kaaga meesha foolxun ma jirto waa inaa qofka bini aadamka waxaa la yidhi ascab shayin lilinsaani an yacrifa qiimata nafsihi ninka waxa ugu dhib badan inuu garto qiimaha dadnimadiisa magartaya meeshii lagaa tago tiirka ohow andhaana anaga meeshaan lagaa tabayna tifka ohow ma gartaya tif tif annaga golaha shacabka haddii eh, xasaanadiisii iyo sharaftiisii guddoomiyow adiga iyo guddoomiye ku-xigeenkaagii ee idinka soo yeertay in la ilaaliyo sharafta baarlamaanka oo idinka nambar wan guddoomiya isku canaanateen annagana inaan xildhibaanada saaxiibadayna inaan iscanaanano waa dow waxa meesha yaalana waa qaanuun iyo sharci ma aha ishaafalataysi ee nin asaga xildhibaan ah ninka inuu gadaashiisa istaago asiga ka brotokool leeyahay waa dhibaato ma garatay adoo boqolta bani afarta ayad ad taqaanid nin qur-aanka jijiriyaha iyo imaan aad ka dhigatay oo kale waay haddii aan sharaftii marka annaga aan usoo noqono aan ka gudubnane annaga waxa isku kaayahaayo waa sharciga iyo dastuurkaas oo sarraynta qawaaniinta la yidhi gudoomiye sarrayntii sharciga waxaa ka haybad badisay ama ka xoog badisay sarraynta siyaasadda shalay qawaaniinta meel weliba waa caalami waaye sharciga meel weliba waxaa la yidhahdaa alqaanuunu fawqa kulli shay wax weliba sharciga ugu sarreeyo laakiin huna bilcaks annaga soomaaliya waa bilcaks asiyaasatu fawqa kulli shay siyaasadda ayaa wax weliba ka sarraysa sababta oo ah waxa laysku maamulayo ayaa waxay tahay hadda raggii odayaasha ah way joogaan guddoomiyahayga ayuu soo ahaa niman sheekh aadan ayaa inta joogo wax badan maanta ee gudoomiyaha cabdi weli ku-xigeenka ilaa iyo in bagaati haddii gudoomiyaheenna isaga laftirkiisa wasiir waa soo ahaa sanadkan inkastoo kow ay u tahay waxyaabaha lagu soo shaqeeyey ayaa waxay tahay waxa la yidhahda consens consens waxay ahayd markii hogaami kooxeedyada oo ayada ay ahayd qof hadduu ka baxo shirka aanan la dhaqaaqi karin laba sano iyo bar ayaan u fadhinay ereygaas la yidhahda consens marba qof baa baxayo wax dhaqaaqayo ma jiro maantana waxaa la sameeyey sidiyo si la mid ah oo shalay madashii xisbiga ayay ahayd consens ay ku shaqaynaysay maantana saamilayda siyaasadda la sameeyey waa isla consens haddii hal maamul goboleed uu ka baxo dowladdu ma dhaqaaqi karta way macnaheeda waa in laysla wada qanacsanaadaa wada ogol marka mar haddii wada ogol ay timaado sharcigii caawi marka ya aniga haddii meeshan boqol iyo waxaa ii taallo soddon iyo siddeed xubnood hadday maya tidhaahdo boqol soddon iyo sagaal ha ay tidhaahdo halkaasi codbeerida ah ayaa lagu codaynayaa ayaana sharciga uu ku hirgelayaa cod majawaabtuna uu ku noqonayaa hal cod laakiin boqol iyo soddon iyo sideedaada diiday halkoo nyaanyo ah lama dhahayo mugata sideeba marka hal qof keliya ay ummadaasi soomaaliyeed oo dhan masiirkeeda konsensa isaga oo aan la qancinin waxba inaanan dhaqaaqaynin loo sharciyaynayaa waa khaariqul maartay qaanuun waay annaga haddaan nahay sharci dejintii iyo hay-addii dalka ugu sarraysay dowladdan waa garan weyni ma barlamentarian ba ma yacni presential ba ma prime ministerial ba ma federal ba ma confederal ba ma capitalism ba ma socialism ba ma autonomy ba ma shareecada islaamkay ku dhaqan tahay ma cilmaani ba wax adiga lagu garan karo saasay marxays haysato saas ugartagaa saasay maad isu hirdinaysaa ya you know annaga waa wareernay ummaddii soomaaliyeed waxaan u sheegnay ma naqaan dastuur waxaa noogu qoran wax kasta shareecada islaamka ka hor imaanayo aayadda waxba kama jiraan waaye meeshaan waxaa kugu taallo ilaahay qur-aankiisa walidakari mitla xadi lunfayayni ragga waxay leeyihiin nasiibka labada haween meeshaan waxaa ku taal four point five ninkii laga xoog badan yahay bisu leewaay shareecadii ma haysano waxaa noo taala muwaadin kastoo soomaaliyeed wuxuu u leeyahay xaq in la doorto ama in wax doorto waxaan halkaa gashay qabaa'ila soomaaliyeed oo magac ku leh etoobiya degan kenya degan soomaaliya degan waxaan tusaale soo qaatay reerka dagooyihi la yidhaahdo laba boqol todobaatan shanta intaan ku fadhin kuma jiraan hadhowina kuma jiraan hadda xisbi furtaan xataa sababtoo ah koorta loo nahaye yaka qaadanaya labada boqol todobaatan shantan reer reer soomaaliyada qaybsaday sida hadda ugu maqan yihin weligood hadday xisbi nin dagooyihi u samaysto keero maksha imbarori mugso ama hala doort ameel dooranay sababtoo laba boqol todobaatan shanta kursi kuma leh qolada kawada la yidhahdo qolada gurgaati la yidhahdo iyo qolada ayl jabaa la yidhahdo intaas camal leh waay ninkii qabiilkiisa hadda ka maqanaya waa todobaatan shantan ilaa xisbiga uu tirada badanaa dadkaa geshid kuma jirtid ma soo gelaysid albaab kuma furna ama xisbi keen ama doorasho dadbad aad ama doorasho toos aad aday ku jirtaan meeshaan waxaa lele muwaadiniinta waa loo siman yahay xaq waxa u leeyahay muwaadinka soomaaliyeed inuu ka qayb qaato inuu ka mid noqdo maaragtay hoggaanka dalka haye marka waxaa waaye duusamareed waa fiican tahay hawsheeda in layskugu tago in lagu heshiiyo wax fiican inay ka soo baxaan in la soo dhaweey way mudan tahay
dhinaca kale xildhibaan cabdi cali oo isaguna ka mida baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka soo hor jeestay xildhibaanna tegay magaalada dhuusamareeb isagoo sidoo kale ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin shirka dhuusamareeb iyo waxa uu u arko inay ahaayeen war-saxaafadeedyadii soo baxay iyo sida xalka uu noqon doono waxaa muddaa mar walba baarlamaanka iyo golaha shacabka xubnihiisu inaysan awoodooda war u hayn oo xataa dastuurka awoodaha ay ku leeyihiin ayna akrin taa waa xoojinayaa oo mararka qaarkood waxaa moodaa inaan aaminsannahay in qolo kalena xukunto iriddan toddoba iyo labaatankii disembar laba kun iyo
lixiyo toban markaan ka soo gallay wax kale oo jiray oo institution oo jiray ma jiraan hay-ad kale oo jirtay oo dawli ah ma jirin maalinkaa iliddaa ka soo galnay oo annagu aan guddoon doorannay yaa horta dhismaha dawladnimadu ay bilaabanaysa waxa kale oo hadda jiro oo dhan annagay naga farcamay qolo annagu aan waalid u nahay oo aan dhallay iyo qolo awow aan u noqonayn waxaa la rabaa marka waddanka wakti oo xasaasiyu galay maadaama wakti xasaasiyu galay sharcigan aniga aadaan uga mahad celinaya guddoonka inay maanta noo soo bandhigeen oo sharcigan doodiisa bilaabato maanta wixii lagu dari karo lagu daro laakiin uu socdo oo aan wakti u helno waxay astaan u tahay awoodda golaha shacabka asaga oo isticmaalaya dastuurka inuu shaqooyinkiisii u gudanayo ilaa laga gaarayo soddonka novembar wixii dalkan aan u dhaaranay ee xaqa nologu lahaa inaan qabanayn ee aanaan u socon inaan fasax meel u aado waxaan kaloo ansixinnay oo sharcigan uu daba socdaa sharcigii doorashada qaranka ee baarla xukuumadda ka yimid baarlamaankan ka dooday muddada dheer qaatay ansixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu saxiixay macnaheeda waxaa waaye waxaan ka shaqaynaynaa sidii shuruucda halkaan annaga naga baxda dhowr jeeroo horena waa idhi haddaan annaga dabageli weyna inay shaqeeyaan shuruucda halkaan aan baarlamaanka inta muddo ka qaylqaylina nin walba ra'yigiisa ku daro haddaan annaga dabageli weyna oo ay inay fulaan aan annaga raalli ka noqon weyno waa laga yaabaa qaarkeen inay diidan yihiin oo laga codbato maalinka la codaynayo laakiin wuxuu ku qasban yahay fulitaankeeda inuu qayb ka qaato waayo baarlamaanka shaksiyaad ma ahan waxaa isku xukunnaa maxaa la yidhaahdaa wadarta meeshay u badato taas macnaheedu waxay tahay haddaa fiirisaan qodobka kontonaad ee dastuurka inaan walaahow qofkii akriya wuxuu arkayaa inaan walaahowna lagu gelinin waxa dhuusamareeb ka socda anigu waa soo dhoweynayaa dhuusamareeb waxa ka socda qodob dastuuriya u ogolaanayo dowladaha dowlad goboleedyadu inay kulmaan danahooda ka kulmaan laakiin qodobka kontonaad wuxuu xadidayaa waxa ay ka hadli karaan markay kulmaan kama hadli karaan wax masi heerarka kala duwan ee dowladda la dhaha heerarka kala duwan ee dowladda heerka ay ka joogaan wixii quseeyay ka hadli karaan tale waa iska weydiisan karaan hadday rabaan brobosollo inay dowladda federaalka u gudbisanayaan laakiin wax burburinaya shuruuc halkan aan ka soo saarnay iyo awood siinaysa inay burburiyaan ma jirto marka idinka xildhibaanada ha noqonina qolada rabta inay burburiso waxaa idinka halkaan ka ansixiseen waa soo dhoweynaynaa weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka fiidnimo ee radio markabley waxaana uu idinkaga imanayaa stuudiyaha dhexe markabley baardhere warbixin ay soo saartay kooxda caalamiga ee xasaradaha oo magacooda loo soo gaabsho i c g ayay ku sheegeen in xiisada ciidan ee ka taagan gobolka gaday u dhexaysa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka jubbaland inay keeni karto dhibaato amni oo geeska afrika saamaysa sida ay sheegeen warbixinta waxaa lagu sheegay in ciidamada labada dhinac oo iskudhac ku dhex maray magaalada xuduudda ku taalla ee baled xaawa oo aada u saameeyey siyaasadda iyo amniga dowladaha gobolka gaar ahaan kenya iyo ethoobiya kooxda i c g la yidhaahdo waxay warbixintooda ku sheegeen in ismaandhaafka ka dhex jira dowladda federaalk iyo jubbaland ay si dadban u saameeyeen dowladaha ethoobiya iyo kenya oo labada dhinac la kala saftay labadan dowladood oo ciidamadoodu ay ka midka yihiin howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa haddana dhaqdhaqaaqyadooda gobolka laga dareemayaa inay labada dhinac la kala safan yihiin taasi oo xaaladda sii adkayn karta sida ay hay-addu ku doodayso i c g waxa ay tusaale usoo qaadatay in dowladda ethoobiya ciidamo tiro badan ay ku daabushay gobolka gado ee koonfurta soomaaliya markii sidoo kale dowladda federaalka ay ciidamo gaara geysay gobolka gado ciidamada ethoobiya waxa ay si toosa u taageereen kuwa dowladda soomaaliya waxaana gobolka laga saaray maamulkii jubbaland halka dowladda kenya ay ciidamada dhankooda xuduudda ku sugan ay iyaduna siiso taageero sidaasina waxaa lagu yidhi warbixinta kooxda ka hortaga xasaradaha ee i c g labadan dhinac si toosa uma muujin in ay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland la kala jiraan hase ahaatee waxaa baarayaal ay sheegeen in ciidamadoodu ay sugayaan amniga gobolka si ay uga hortagaan al-shabaab balse waxay muuqataa in dadaaladaasi weli aysan muuqan hay-adda warbixintan diyaarisay ee xasradaha dunida ka faalloota waxay sheegaysaa in sanadkii ay labada dowladood wada taageereen in axmed madoobe gobolada jubbooyinka al-shabaab uu ka saaro hase ahaatee dowladda ethoobiya ayaa hadda u muuqanaysa inay u wareegtay dhanka dowladda soomaaliya arrintan hay-addu waxay ku sheegaysaa inay hoos u dhigayso dagaalkii al-shabaab lagula jiray khilaafka siyaasadeed ee jubbaland iyo dowladda waxa uu soo ifbaxay markii ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay garoonka diyaaradaha kismaayo ka celiyeen diyaarad saanad ciidan waday oo etoobiya ka timid labadii agosto sanadkii hore markaasi oo doorashada ay ka socotay kismaayo kenya waxay aaminsan tahay in ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu saaxiib dhab leeyahay madaxweynaha soomaaliya islamarkaana uu doonayo in dalka laga baabi'iyo nidaamka federaalka loona xoobsiibto nidaam dowlad dhexe sida kooxdani ay ku doodayso dhacdooyinka i c g ay soo xigatay waxaa ka mid ah howlgalkii lagu soo xiray mukhtaar robow abuumansuur oo ka mid ahaa musharaxiintii koonfur galbeed oo ay ka qayb qaateen ciidamada ethoobiya bishii disembar sanadkii iyo dabayaaqadii sanadkaasi oo ciidamo ethoobiyaana la geeyey galmudug kuwaasi oo horey uga soo qayb qaatay amniga sugidda doorashadii galmudug ayadan ayaa labada dowladood waa kenya iyo ethoobiya waxay ku eedeysay kasakow taageerada siyaasadeed in xitaa aysan ciidan labada dhinac u kala taageersan ay abaabuleen taasi oo dhibaato ammaan ku ah gobolka oo dhammi xidhiirka soomaaliya iyo kenya oo aan ahayn mid wanaagsan tan iyo markii uu soo ifbaxay sheegashada kenya ay ku doodayso in badda soomaaliya ay ku qaadanayso ayaa keentay in xaaladdu ay sii cakirnaato waana sababta ay gabbaadka uga dhigatay kenya maamulka jubbaland oo khilaaf uu kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya si looga fogaado amni darro gobolka saamaysa i c g waxay soo jeedinaysaa in xal laga gaaro xallinta ismaandhaafka siyaasadeed ee gobolka ka jira laguna soo dabaalo isfaham sida ay sheegtay i c g kooxda la magac baxday ka hortaga xasradaha allah u naxariistay magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa maanta lagu aasay madaxweynihii hore ee maamulka puntland iyo madax ka kala socotay maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan hogaamiyaasha galmudug iyo jubbaland ayaa gaaray garoowe madaxda ayaa ka ambabaxay magaalada dhuusamareeb oo maalmihii dambe ay ku sugnaayeen waxaana garoowe ay uga qayb galeen aas qaran oo loo sameeyey allah u naxariistee madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi kaasi oo dhowaan ku geeriyooday nairobi dalka kenya waxaana meydkiisa diyaarad gaar ah saaka ay kasoo qaaday magaalada nairobi iyadoo u geysay halkaasi dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ee wafdigu hogaaminayo waxay maanta tageen garoowe si ay uga qayb galaan aaska madaxweynihii hore ee maamulka puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya markana beledweyn hiiraan safaaradda maraykanka uu ku leeyahay soomaaliya ayaa war ka soo saartay diyaaradii shalay ku burburtay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan war ka soo baxay safaaradda soomaaliya ee maraykanka waxaa lagu sheegay nasiib darro ay ahayd soo dhicitaanka duyuradaasi shalay ku dhacday beledweyne oo shixnad gargaar siday sidoo kale waxaa lagu sheegay in maraykanku ku faraxsan yahay in shilkaasi diyaaradeed aysan ka dhalan khasaare nafeed islamarkaana waxaa loogu mahadceliyey dadkii ka qayb qaatay badbaadinta shaqaalihii diyaaradda saarnaa oo ay ugu horeeyaan ciidamada jabuuti iyo kuwa soomaaliya ugu dambayntii qoraalka waxaa lagu sheegay in maraykanku mar waliba uu garab taagan yahay dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliyeed dhinac walbana uu ka taageeri doono sida qoraalka kasoo baxay safaaradda soomaaliya lagu sheegay maraykanka warkii fiidnimo ee markabley ayaad dhegaysanaysaan markana akhbaaraadka dibadda xildhibaanada ku jira baarlamaanka dalka tunuusiya ee ka tirsan xisbiga ahanda ayaa ku dhawaaqay in cod kalsooni kala laabasho ah ay sameynayaan kuna aadan xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ilyaas fattaakh xildhibaanadan waxa ay sheegeen in xukuumadda ra-iisul wasaare faaqfaaq uu lunsaday hanti badan sidoo kalena uu lumiyey kalsoonida inta badan xisbiga siyaasadeed ee ka jira dalkaasi afhayeenka baarlamaanka tunuusiya ayaa sheegay inuu qabtay mooshin ay ku saxiixan yihiin tiradii ugu badnayd oo xildhibaanada xisbiga anada ku jira kuwaasi oo doonaya in kalsoonida ay kala laabtaan ra-iisul wasaaraha bishii lasoo dhaafay xildhibaanada madaxa bannaan ayaa sidan oo kale ra-iisul wasaaraha ku eedeeyey inuu lunsaday lacag dhan afartan iyo afar milyan oo lacagta tunuusiyan ah una dhiganta shan iyo toban milyan oo doolarka maraykanka isniintii ra-iisul wasaaraha tunuusiya elias faaqfaaq waxa uu sheegay in uu isku shaandhayn ku sameynayo golihiisa wasiirada si uu isku badbaadsho taasi oo ku aadaneed inuu dib ula soo noqdo kalsoonida xisbiga balse ma aysan dhicin arrinkaasi ugu dambayntiina dowladda qatar ayaa maanta guul taariikhi ahi ka gaadhay kiis dacwadeed kala dhexeeya wadamada sacuudiga iyo imaaraadka masar baxrayn kuwaasi oo la xidhiira xayiraadii dhinaca hawada ee wadamadaasi kusoo rogeen saddex sano ka hor qatar maxkamadda caalamiga i c g daheg ayaa diiday racfaan ay xulufada sacuudigu ku qaateen go-aankii hay-adda duulimaadyada adduunka ee i c a o ahaa in xaq ay u leedahay in ay go-aan ka qaadato xayiraado dhinaca hawada ee lagu soo rogay wadanka qatar gudoomiyaha maxkamadda i c g cabdiwahaab axmed yuusuf oo ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ayaa sheegay in shan iyo toban garsoore ay ogolaadeen in hay-adda i c a o ay awood u leedahay in ay go-aan qaadato taasi oo ku aadan khilaafka dhinaca hawada ee u dhexeeya xulufada sacuudiga iyo qatar hay-adda ayaa sanadkii kii sheegtay in xaqay u leedahay inay xukun ka soo saarto khilaafka dhinaca hawada ee u dhexeeya qatar iyo xulufada sacuudiga ha yeeshe imaaraadka iyo sacuudiga ayaa ku gacansiiray iyagoo sheegay inaysan hay-adda awood u lahayn in ay go-aan ka qaadato khilaafka dhinaca hawada sanadihii wadamada sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masr ayaa xayiraad dhinaca hawada iyo dhulka kusoo rogay wadanka qatar iyagu ku eedeeyay inuu taageero wadanka iiraan iyo argagixisada caalamiga eedahaasi oo dowladda qatar ay ku gacansiirtay warkii caalamka oo markabliyaad kala socoteen caawa waanaga intaa yaxyaa iskusoo dubarida anigoo qodar halkan idinkala socodsiinayay nabadgelyo dhagaystayaal warkan warka xiga intaan dib ugu kulmayno ammaana allah
haddii dadka qaar sharkiyo xuma haddawa looga dhigaye jacaylkuna ruuxu dira midaad hogayn ku daraye haddii dadka qaar sharkiyo xuma haddawa looga dhigaye jacaylkuna ruuxu dira
You never get bored with Kabadai Films.
duruuftiyo noloshaada lamaanadan isku diida xalkooga madaydaye labada isku duubanku naamiinku dhegaashaxdooda duruuftiyo noloshaada lamaanadan isku diida xalkooga madaydaye labada isku duubanku naamiinku degaashaxdooda yeeshee dulqaadka ayo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka ayo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidaan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban haddaan duni lagu heshin jacaylkana loo darnayn duruufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin haddaan duni lagu heshin jacaylkana loo darnayn duruufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo dab rabbina iskumaba dhiigeeno labada xalaf isku daariyo xaalaal lama kala dileen aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo daabina iskumaba dhigeeno labada calab isku daariyo xaalaal lama kala dilin ha yeeshee dulqaadka hayo sidaan doosha kuugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka hayo sidaan doosha kuugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban
You never get bored with Kabadai Films.
oo haddaan tilmi lagu heshin jacaylkana loo darnayn duruufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo daabina iskumaba dhigeeno labada xalaf isku daariyo xaalaal lama kala dileen aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo daabina iskumaba dhigeeno labada calab isku daariyo xaalaal lama kala dilin ha yeeshee dulqaadka hayo sidaan doosha kuugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka hayo sidaan doosha kuugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka hayo sidaan doosha kuugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban dhexdeena dabka ka shidan kuwii daaraa ku guban